magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay sidii loo sameyn lahaa siyaasad looga hortegi karo gudniinka fircooniga kaasi oo ay dhibaato kala kulmaan gabdhaha kulanka waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka mid ah maamulka somalilan bahda waxbarashada haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud wasaaradda shaqogelinta ee arrimaha qoyska somalilan mudane xasan oo aadan ayaa ka waramaya muhiimadda kulanka xeerarka iyo siyaasadaha ka hortegaya arrimaha nifjirimka taas waxay ka dhigan tahay in derdergelin xoogan uu ku jiro sidii meel looga soo wada jeesan lahaa in arrinkaasi noqdo mid inaga dhammaada maadaama aynay jirin maanta inaynu muddooyinkii u dambeysay aynu wadna mooyaane wacyigelin communitiga dhexdooda ah wadatashi community dhexdooda ah wadatashi culammada ah dhammaan cid kasta ay qusaysa ay socotay mooyaane ay mataqaanaa ayna jirin siyaasado iyo xeerar ka soo saaraya inay ciqaab tahay ciddii ku dhacda mataqaanaa dembigaas xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wadajira u sheegay inay muhiim tahay in la helo siyaasad looga hortegi karo gudniinka fircooniga waa inaynu dee hablaha dhalinyarada dhashay ee dhalinyarada ayada inaan dib loo xalaalayn inanta marka laleeya waa la gudayaa ama subnaha laga dhigo ama ha laga dhigo fircooniga ilaa habeenka la taabto ay lix jir tahay ama shan jirta mid toban jirba gaadho ilaa habeenka kabadgelaysa ha dhasho ha la guursado dhibaatadu way daba socoto ma dhammaanayso
sidaa daraaddeed wasaarad ahaan annaga siyaasadayda kuma jirto way ka soo horjeedaa waayo wasaaradda xilkeedu waxa weeye inay welbinga iyo wanaagga iyo badqabka ummadda ka shaqayso wax ummadda qayb ka mida oo boqolkiiba konton in ka badan wax yeelaysana inay inaan wiiri gelino ama ogolaano ama fasaxno waxay ka hor imanaysaa mandatekii iyo waajibaadkii wasaaradda caafimaadka dee waxa sharcigeenaa diidan oo diinteenaa diidan oo dadnimadaa diidan runtii intaasi badhow way diidantay markaynu kafta ka tagno waxa weeyaan muxuu ahaa ilmahaagii yadhaa oo la jarjarayo oo noloshiisaba ka hadheen waxani markay mulayso waa u dhibaato marka ay biiryarka hesho waa u dhibaato mar walba waa u dhibaato siyaasadan ayaa la horgeyn doonaa golaha wakiilada somalilan si ay u ansixiyaan waxaana looga hortegayaa gudniinka fircooniga oo ay dhibaato ku qabaan gabdhaha